bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo tobanka bisha julaay sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shir looga hadlaya arrimaha dastuurka qabyada ah ee soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada cadaado ee xarunta maamulka galmudug halkaasi oo ay gaareen maalin ka hor wafdi uu hogaaminaya wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil kulankan oo ahaa mid ah uu shir gudoominaya wasiirka ah ayaa ahaa mid diiradda lagu saaraya hanaanka ugu wanaagsan ee loo qabyotiri karo dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya kaasi oo maalmihii dambe ka arrisashadiisii ay ka soconaysay qaybo ka mid a xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho wasiirka dastuurka oo shalay iska diiran halkaasi loogu soo dhoweeyey ayaa waxaa sidoo kale madasha kula sugnaa wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda galmudug ee dhinaca dastuurka waxaana xubnaha uu hogaaminayay wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay hordhigeen galmudug hanaanka ugu wanaagsan ee ula jaanqaadi karaan dadka ku dhaqan deegaanada galmudug dastuurka iyo qaabka loo qabyotiri karo ayadoo oraahyo laga dhagaysanaya bulshada ku dhaqan magaalada cadaado iyo qaybo ka mid a maamulkaasi wasiirka dastuurka ayaa tilmaamay maalmaha soo aadan ee ay ku sugnaan doonaan magaaladaasi in la tashiyo ay la samayn doonaan qaybaha kala duwan ee maamulka galmudug iyo arrimaha dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaaladaasi si looga tashi geliyo hanaanka dib u eegista loogu samaynayo dastuurka dalka ee haatan ku meel gaarka ah ciidamada maamulka puntland ee loo yaqaano daraawiishtana waxay maanta howlgallo ka sameeyeen deegaano hoostaga gobolka bari gaar ahaan meel qiyaastii boqol kilomitir u jirta magaalada boosaaso ee xarunta maamulka waa xarunta ganacsiga ee maamulkaasi puntland waxaana goobaha howlgallada laga sameeyey ka mid ah sida wararka ay nagu soo gaarayaan deegaanka afuur oo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland lagu weeraray halkaasi oo la sheegay in tiro ciidamo ah lagu laayay deegaanka afuur iyo qaybo ka mida buuraha galgalo ayay ciidamada la tilmaameen howlgallo ay ka sameeyeen ayadoo weli aan laga warbixin howlgalladaasi iyo cidda gacanta lagu soo dhigay waxaana weli soconaya sida wararka ay nagu soo gaarayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidamada ammaanka puntland ay ka sameynayaan buurahaasi galgalo wararka naga soo gaaraya magaalada cadaadana waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka galmudug axmed geele xaaf uu shir jaraa'id ku qabtay qadka telefoonka ka uu kaga hadlayay arrimaha abaaraha baahsan ee ka jira qaybo ka mida deegaanada galmuduga waxa uu sheegay inay jiraan xaalad aad u adag oo haatan soo fuul saartay dadka ku dhaqan gobolada waa gobolka mudug iyo galgaduuda halkaas oo laga dayrinaya dadka qaarkood xaaladooda caafimaad waxauna madaxweynaha ugu baaqay hay-adaha gurmudka in si deg deg ah loola gaaro dadka deegaanadaasi ku dhaqan gurmud si looga xal gaaro gaajada sii baahaysa ee ka jirta qaybo ka mida deegaanadaasi dhinaca kale cabdulaahi axmed fawd oo ah gudoomiyaha deegaanka hobyo ayaa tilmaamay in dhibaato ba-an ay ka jirta deegaanada gobolka mudug gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada magaaladaasi waxauna sidoo kale tilmaamay in xaaladdu maalinba maalinta ka dambaysa haatan ay kasii darayso waxauna qayladaan dheer u diray bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada gobolkaasi mudug waxauna sheegay in dadka ay u baahan yihiin haatan in gurmad dhab ah loola garab istaago si looga samato bixiyo xaaladda adag ee haatan ay ku sugan yihiin halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer markab wada agab lagu dayactiraya dekeda weyn ee magaalada muqdisho ayaa maanta soo gaaray dekeda magaalada iyadoona si weyn markabkan loo hadal hayay maalmihii tagay xilli lagu eedeynayay shirkada alberag ee gacanta ku haysa dekeda weyn ee magaalada muqdisho inaysan waxkaba ka qaban tan iyo markii ay la wareegtay howlaha shaqo ee dekadaasi shirkada albeyrag oo ku dhowaad haatan laba sano gacanta ku haysa dekada weyn ee magaalada muqdisho ayaa ganacsato badani waxay sheegeen inaysan waxba ka qaban iyada oo la sheegayo goobaha ay kusoo xiranayaan maraakiibta in ay duugantay haatan ay u baahan yihiin dibudayactir ballaaran in lagu sameeyo markabkan ayaana la tilmaamay inuu wado agabyo kala duwan oo lagu dayactiraya dekada weyn ee magaalada muqdisho taasi oo si adag loogu eedeynayay hay-adda gacanta ku ah shirkada gacanta ku ay sadekadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada maanta lagu soo dhaweynayay markabka sida agabka lagu dayactiraya dekada weyn ee magaalada muqdisho waxauna wasiirku tilmaamay inay kaga mahadcelinayaan shirkada albeyrag dib u dayactirka ay ku sameynaysa dekada oo la doonaya in laga dhiga dekad la mid a dekadaha waaweyn ee caalamka asigoo dhinaca kalena tilmaamay in shirkada looga fadhiyo in dekadan ay ka dhigto dekada ugu casrisan ee qaaradda afrika xilli hore ay u ballanqaaday shirkadda markii lagu wareejinayay in dekadda horumaro ballaaran ay gaarsii doonto duqeymo diyaarado maraykanka uu leeyahay ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoosena waxaa lasoo sheegayaa inay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab oo lagu duqeeyey saldhigga ugu weyn ee ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulada kuntuwaarey waxaana la tilmaamayaa in weerarka duqeymaha ee diyaaradahan lagu qaarajiyey horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxdaasi weerarkan ayaa waxa uu ahaa sida la sheegay mid loo adeegsaday diyaaradaha qumaatiga u kaca waxaana la tilmaamay in waxyeelo ay soo gaartay rag ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo xilligaasi ku sugnaa goobta duqeymahan ay ka dhaceen waxaana sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo hadaladooda ka gaabsaday warbaahinta waa magacyadooda ka gaabsaday warbaahinta in loo adeegsado ay sheegeen in khasaare lixaadla loo geystay kooxdii shabaab ee halkaasi ku dhuumaalaysanaysay kuntuwaare ayaa ah meelaha ugu xoog ay ugu xoog badan yihiin ururka al-shabaab marka laga hadlayo gudaha gobolka shabeellaha hoose waxaana la tilmaamay inay tahay fariisimada ugu waaweyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta soomaaliya marka laga soo tago gobolka jubbada dhexe waxaana la sheegayaa in rag ka tirsan maleeshiyada kooxda shabaab iyo horjoogayaal caan ah ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymahaasi inkastoo weli si faahfaahsan aysan kaga hadlin wasaaradda difaaca dowladda maraykanka oo la tilmaamay diyaaradaheeda inay fuliyeen duqeymahaasi ka dhacay gobolka shabeellaha hoose axmed meyre makaraan iyo sidoo kale oo ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya cabdulaahi caanood ayaa la tilmaamay in ay dhexdhexaadin ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose oo ay isku dagaaleen maleeshiya beeleed muddooyinkii dambe halkaasi ku dirirayay waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in dagaal beeleedyadan ay in muddoa kusoo laalaabteen halkaasi haatan ay ku howleyihiin xubnahan ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale waa abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ku howleyihiin sidii loo baaji lahaa dhiig kusii daato dagaal beeleedyada waxaana la tilmaamayaa goobaha qaar ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee isku dagaaleen labada maleeshiya inay haatan ka soconayso waawaan ku aadan sidii xal looga gaari lahaa dadkii ay waxyeelada dhaawacyada ah ka soo gaareen duqeymihii diyaaradaha sacuudiga ay u geysteen doon la sheegay inay saarnaayeen dad soomaali ah oo qaarkood ay dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu wadaa maanta in laga soo dejiyay magaalada muqdisho dhaawacyadaasi ayadoona saacadaha soo aadan la filaya muqdisho inay soo caga dhigato diyaaro sida dadkii dhaawacyada ay ka soo gaareen waxaana arrintan ay ka dambaysay ka gadaal markii waalidiinta iyo sidoo kale ehelada dadka dhaawacyada qaba ay ka dalbadeen dowladda soomaaliya in dib loogu soo celiyo carruurtooda gudaha magaalada muqdisho si ay ula tacaalaan xaaladooda caafimaadda waxaana la tilmaamay tan iyo wixii ka dambeeyey duqeymahaasi in ay ku dhibaataysnaayeen qaybo ka mid a dalka yemen dhallinyaradan soomaaliyeed iyo sidoo kale hooyooyinka waxyeelada ay kasoo gaartay duqeyntaasi diyaarado ay leeyihiin dowladda sacuudiga ayaa la tilmaamay in duqeymahaasi ay u geysteen dadka soomaalida ah waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay dad kor u dhaafaya sodomeeye halka dhaawacyadana ay gaarayaan sodomeeye kale warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadi wardheer akhyaarta qiimaha ee qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinayay intaynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh